wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa waxay maanta kormeer ku tagtay maxjarka xoolaha si ay usoo indheindheeyaan marxaladaha caafimaad ay ku sugan yihiin xoolaha ku jira maxjarka ee la doonaya in laga dhoofiyo degmada kismaayo wafdiga ayaa waxaa horkacayay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland iyo ganacsatada xoolaha dhoofiso agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland cabdulaahi cali faarax ayaa waxa uu ka warbixiyey kormeerka ay ku tageen maxjarka xoolaha ee degmada kismaayo wasaaraddu waxay xoojinaysaa in magarasay dhoofka xoolaha uu ziyaado annaka ka wasaarad ahaan waxaan ka lehnay qaybta certificationka xagga documentationka oo neefku intuuna la dhoofinin ka hor uu maro processka intuu maxjirka joogo iyo markuu dekada galaba iyo in shahaadooyinka ay wasaaraddu bixiso siday u sheegtay waaxda caafimaadkaba taasaa naga go-an laakiin siyaasaddii guudna waxaa weeye waxaan aan markasta u taaganahay in loo raadiyo bulshada xoola dhaqatada ah inay suuq helaan kii dibadda iyo kii gudahaba kan gudaha wuu fiican yahay laakiin kan dibadda hadda xooga saaraynaa badanaa inta wax laga dhoofiyo maxjarkan jubbaland waa lo laakiin waa rajeynayna in qaybaha kale laftooda ari iyo geel la helo lakiin hadda wax laga dhoofiyo waa lo hadda maanta inta waxaa ku xarisan lo dibi tiradooda ay dhan tahay laba kun iyo saddex boqol oo neef muddayna ku jireen maxjarkan oo lagu naaxinhayay waad arkaysaan qaabka hadda ay yihiin caafimaadkooda iyo physicalka muuqaalkooda markaad fiirisaan laakiin waxay mareen process ay mareen oo dhiig baa laga qaaday oo waa la daaway waxaa la fiiriyay caafimaadkooda la fiiriyey waa la naaxiyey kadibna shahaadooyin baa loo sameynhayaa oo waxaa weye hasay ku dhoofayaan wasaaradduna waa waa waajibaadkeeda waxaa ka mid ah in aan magaranaysaay caafimaadka xoolaha aan xoogga saarno kuwa kale la dhaqda iyo kuwan la dhoofinhayaba labaduba inaan xoogga saarno maxjarkana shaqo fiican buu hayaa uu hayaa bulshada waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada soomaaliyeed khaasatan kuwa reer jubbaland inay maalgashtaan